barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha disembar waa labiyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah odayaal iyo dhallinyaro ku nool deegaanka karin ee ka tirsan gobolka sool ayaa iska kaashaday in la mamnuuco bacaha kala duwan iyaga oo ganaax saara ciddii lagu arko dabarguryada ku tahay waxaa weeye neefku waa cunayaa bacda bacda markuu cunana neefka caloosh bay iskaga maraysaa hadhowtana xidmihii baa qalalaya waxay kaloo bacdu kaga sii daran tahay matalan geedka ay fuusho oo dhakada ka fuusho wuu nabaadguurayaa geedkaas sidoo kale qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a dhallinyaro ku nool magaalada boosaaso ayaa waxbarashada ka caawiya danyarta iyo agoommaha annagoo dhallinyaro ayaa u istaagan yani dadkan baahidooda markaan aragnay inaysan haysanin yacni dakhli wax ku bartaan oo ku filan inaysan haysanin markaan aragnay ayaan u haysanin dadkan yacni garab qabto oo waxbarasho free oo volunteer si cidda hadda wax nagu siisaan ma jirto waa dhallinyarada mustaqbalka soomaaliyeed aan rabno inay wax bartaan sanadka soo socda haddii lahaydno iyo sanadada dhowba haddii lahaydno kaalimihii heesaha ayaanan ka marnayn
shaxdaa geeyeiyo joogto kaymaa biyaha shubeeniyo guusha kaaran dooxo weli aan shiiraba gelin
codkaas maxamed nuur dalxa maxamed dalxa wuxuu isna ka mid yahay heesahaan idiin hayno sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka ku socdo marka horese qodobo ka mid a warkii dunida shiinaha ayaa sheegay inay si weyn uga walaacsan yihiin hadallada ka soo yeedhay madaxweynaha la doortay dalkan maraykanka donald trump ee ku aadan in uu su'aal geliyey in maraykanku uu sii wadayo siyaasaddiisii ku aadanayd in shiinaha ay u arkaan hal dal ilaa shiinuhu uu la yimaado tanaasul ganacsi afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegay in siyaasaddan oo dhigaysa in taiwan ay ka mid tahay shiinaha inay aasaas u tahay xidhiidhka maraykanka iyo shiinaha wuxuuna ugu baaqay trump in uu fahmo xasaasiyadda arrintani ay leedahay
booliska turkiga ayaa xiray ilaa iyo boqol sideed iyo toban sarkaal oo ka tirsan xisbiga h d b ee taageero dadka kurdiyiinta turkiga kadib markii ay dowladdu ka eedeysay in xisbigani uu xiriir la leeyahay kooxda fallaagada p k k ee dagaalka kula jirta dowladda turkiga cutube ka tirsan ciidamada booliska oo ay kor ka caawinayeen helikobtaro ayaa sameeyey howlgalka oo ka dhacay magaalooyin badan oo ay ku jiraan caasimadda ankara iyo magaalada ugu weyn waddanka ee istanbul dadka la xiray ayaa waxaa ku jira madaxdii xisbiga h d b howlgalka ay ciidamada ku xidheen dadkani oo laga sameeyey dhammaan gobolada dalka ayaa ka dambeeyey kadib markii ay kooxda b k k sheegatay laba qarax oo axaddii ka dhacay lalana beegsaday garoonka kubadda cagta ee kooxda beshiktash ee magaalada istanbul halkaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo siddeed iyo soddon ruux halka ay ku dhaawacmeen in ka badan boqol iyo konton qofood saacado yar kadib markii ay b k k sheegatay weerarkaasi ayay diyaaradaha milatariga turkigu duqeeyeen fariisiimo ay jabhaddani ku leedahay waqooyiga dalka ciraaq
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan dhallinyaro iyo odayaal ku nool deegaanka karin ee gobolka sool ayaa iska kaashaday in ay joojiyaan bacaha lagu qaato adeegyada kala duwan iyaga oo sheegay in ay dhibaato ku keenayso xoolaha iyo deegaankaba waxay sheegeen in ganaax lagu soo rogayo ciddii deegaanka keenta bacahaasi haddaba wariyaha v o a ee gobolka sool cabdikariin olol ayaa dhowaan booqday deegaankaas oo la kulmay odayaasha iyo dhallinyarada halkaas ku nool warbixintan ayuuna kasoo diray magacayga waxaa layahay tim cadde ile waxyaalaha aanu qabsannay ee ugu horreeya waxaa weeye ferastiwan markii aanu ogaanay bulshadu inay ku nooshahay een, xoolaha ayaanu waxaanu ka bilownay meeshii noloshu ka bilaabanaysay sida bacaha oo kale Een, bacdaa waxaa weeye waxaanu ku bilownay markii hore wacyigelin wacyigelintaasoo bilaabayey een, culimada magaalada sida iimaanka magaalada ayaa bilaabay haweenkii dhallinyaradii ganacsatadii baabuurtii keenaysay dhammaanteed saasaan ku wada qaadanay sidaasaanu ku joojinay bacdana waxaanu ogaanay een, xoolaha inay ku tahay dabargooyo inay ku tahay Een, dabargooyada ay ku tahay waxaa weeye neefku waa cunayaa bacda bacda markuu cunana neefka caloosh bay iskaga maraysaa hadhowtana xidmihii baa ee, ee, ee, qalalaya waxay kaloo bacdu een, kaga sii daran tahay matalan geedka ay fuusho oo dhakada ka fuusho wuu nabaad guurayaa geedkaasu waxaa idin yaallaa ganaaxa idin yaallaa muxuu yahayna
Ee, waxaa nooga yaallaa waxaa weeye gaadhoga keenaa waa shan boqol qofkuna waa saddex boqol oo kun Een, odayaasha deegaankana sida runtii aad iyo aad uga qayb qaatay dhallinyaradii iyo haweenkii iyo ganacsatadiina way ku taageereen deegaamada een, nala midkaa ee een, hareeraha naga xiran waxaa- waxaanu gaadhsiinaynaa een, qayb ka mid aanu gaadhsiinay inay bacaha joojiyaan inta haddeer aan maqalla waanu sheegaynaa
Een, markaa qofku hadduu lacagta bixin waayo oo shanta boqol oo gaadhigaad ku ganaaxdeen qofka lacagta bixin waayo waxaa ka bixiya een, mid matalan ah een, xigtadiisa baa ka bixiya waayo dee ninkii waa nin kiis galay qofka hadduu kiis galana de qofkii cidiga xugun baa looga ergoodaa marka een, sidaasuu ku bixiyaa
waxaa la yidhahaa iidle maxamed warsame iidlayo warraa xoolo malaada adugu xoolo waa leena haa bal waxaad iga sheekaysaa ee, nidaamkan dadka deegaanku ay isku raaceen in bacaha la joojiyo lagana hortago bacdu dhibaatada ay leedahay aad gudiyana u samaysateen iyo ganaaxaad ka soo saarteen bal iga war
Een, markaan kaaga warrama arrintaas horta magaalada tani magaalo soo jireen oo xoolo dhaqataa wey Een, waxaa la ogaaday waxaa la yidhaahdo bacdu inay tahay inay tahay dilaa hadday dilaa tahayna waxaa lagu gaadhay oo go-aan lagu gaadhay oo guddi loo sameeyey oo laysku afkartay oo lagu heshiiyey in bacdaa ka hortag lagu sameeyo in dabargoyn lagu sameeyo oo hadday magaalada taalo la ururiyo ciddii haysana lacagtooda la siiyo oo la gubo ciddii dambe ee baalimustarana la yidhaahaa keenina oo magaalada ma keeni kartaan oo nooma ganacsa gana- ganacsi nooma so- noogama soo qaadi kartaan ciddii lagu arko ama meel ku qarsoota oo la dhuumata oo basaasnimo lagu soo helo waxaanu saaray lacagan gurigay taalla haddii la soo ogaado carruurta iyo waanu nacnacsiin aanu idhaahnaa soo ogaada meeshay yaalliin bacaha meeshay yaalliin marka carruurtu markay hoos leey- kor u shaacin maayaan ee nala faqaanoo yidhahdaan waxaanu soo aragnay meelay taallo Een, waxaanu samaynaa meeshii baanu xoog kaga soo saaraa dabadeed waa gubnaa qofkiina la diini- digniin horaa la siiyey waanu ganaxnaa marka waxaa jira nidaam hore oo aad soo rogteen inaan qaadka la keenin inaan magaaladiina sigaarka ke- la keenin taasi markaa way idinku adkaatayna
Ar- arrintaasi way nagu adkaatay laakiin weli kama rajo xuminu waa ku raad taaganahay haddeer magaaladan magaaladan la yidhaahdo karin shareeco waxaa jira meelo aan sigaarka lala tegin oo lala cabin hadday makhaaya tahay hadday dukaanba tahay hadday xaafada tahay dhul aan uu ka xaaraansan yaho aan lala tegin baa jira qaybo laakiin aanu raadkooda ku taagno oo ka tirtiri karin weyne way jiraan haye adigu odayaasha magaaladaad ka mid tahay.
odayaasha deegaanka ee guddida abaa hawshaa aad iyo aad iyo aad isugu taxallujiyey dhammaan bulshadii waa lala falgalay Ee, waxaa kaloo noo dheer waxaanu barray sida ee, faraha loo dhaqda ee wax laysaga dhaqo waxaa maanta maqsuul kasta oo karin ku taal aad heli kartaa biyihii iyo gufihii iyo saabuuntii baad ka heli kartaa iyadan riigna lahayn ceel biyaana lahayn oo ummaddu isku tashatay intii barnaamijka la sameeyey caafimaadku boqolkiiba bor- boqol buu noqday cid calooshu xanuunayso iyo cid kaneeca loo qaadaa midna ma jirto insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa in halka caafimaadka sii socdo wax badan oo kalena magaaladu way qabsatay ha noqoto dariiqyada ha noqoto nabadgelyada oo laga shaqeeyo oo dad u qaybsan yahay waxaa kale oo deegaankan u guddoonsaday cid kasta oo hayada ama bini'aadana inay deegaankan imaan karaan oo lagu soo dhoweynayo uu amni yahay oo aanu raalli ka nahay hadday degayaan iyo hadday marti noo noqonayaan intaba diyaar baan
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a magaalada lascaanood cabdikariin olol oo la kulmay dadka deegaanka ku nool karin ee gobolka sool oo uu dhowaan booqday oo uu waraysiyadaasi kala duwan la yeeshay halkaad kala socoteena waa laanta afka soomaaliga ee v o a
duhur wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhallinyaro ku nool magaalada boosaaso ayaa door ka qaatay in agoomaha iyo danyarta ay ka caawiyaan dhinaca waxbarashada wariyaha v o e da ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa mid ka mid ah dugsiyada booqday
raaxmo ismaaciil maxamed oo ah madaxa macadka bulsha kaal oo ah xarun wax lagu baro dadka danta yar ayaa waxa ay dhallinyaradan ay ka hirgeliyeen gudaha magaalada boosaaso waxaan ku booqday macadkaasi waxaan weydiiyey waxyaabaha ay u aasaaseen waan dhawaay walaalay v o aada mahadsantihiin xarunta waxyaalaha asaasana waxaa ka mid a yacni dadka danyarta oo kaleeto dadka agoomaha oo kaleeto in aan yacni si volunteer ugu shaqeyno in dadka si volunteer ugu shaqeyno sida ciyaalka agoomaha oo kale een ilaa subaxii hal saac ilaa labiyo tobanka duhurnimo waxaanu si volunteer ugu shaqeynaa ciyaalka daayarta oo agoonta ah iyo dadka masaakiinta oo aan waxba haysanin een kuwaas oo qaata maadooyin kala duwan oo ka mid yihiin soomaaliga xisaabta ingiliishka carabiga iyo qur-aankii oo ka maqneen meesha ay qaadan- ay ku qaadan doonaan xarunta waxbarashada ee bulshakaal taas oo lagu talagalay dadka danyarta in wax lagu baro galgalanka dambe oo lagu shaqeeyo dadka yacni waxbarashada u- u u heli kara yacni income ay wax ku bartaan imise caruuraa dhigata oo dhallinyaro ah iminka waxaa dhigatay asliistii labaatan qof oo dhallinyaro ah
see wax u bartaan marka sida wax u bartaan waxaa ka mid a siyaalo kala duwan yacni waxay dhigtaan luuqado kala duwan bay dhigtaan waxaa ka mid a soomaaliga xisaabta ingiliishka iyo carabiga iyo qur-aanka aan ka maqnayn meesha ayaa lagu baraa marka maxaa idinku kalifay intaasoo dhallinyaro ah oo ah oo caruura inaad isku keentaan oo xarun noocan ah u karaysaan mase jiraan cid idinka gacan siisa annagoo dhallinyaro ayaa u istaagin yacni dadkan baahidooda markaan aragnay inaysan haysanin yacni dakhli wax ku bartaan oo ku filan inaysan haysan markaan aragnay ayaan u haysanin dadkan yacni garab qabta oo waxbarasho free oo volunteer si cidda hadda wax nagu siisaan ma jirto waa dhallinyarada mustaqbalka soomaaliyeed oo aan rabno inay wax bartaan sanadka soo socda haddii lahaydno iyo sanadada dhowba haddii lahaydno
halkan waa xarun weyn weeye ma kiraa halkan haa halkan waa kiro waa guri kira ah way ma jiraan marka ee, maadaama dhallinyaro badan oo caruura ah halkan aad waxbadhaan ee, waalidiintooda oo kale markaad dhallinyarada qoraysaan oo kale maxaad iyagu oo kharashaad miyaa laga qaadaa mise dhallinyarada waalidka unbaa keena toos baa wax loo sii baraa maya waalidka ana wax qarashka ma qaadno waa- dadka weyn waalidka waa noo kaana ciyaalka laakiin wax qarashka ma qaadno waana qornaa lambarka un baana kala harnaa laakiin waa waalid oo lagama maarmay markaas laakiin wax koostii ma weydiin oo kharasha Way, sidee iskugu jiraan marka gabdha ma ku jiraan haa ragga dumar weelen weli gabdho waa isku jiraan Ee, ee, macadku waa bilaash Ee, ma laga yaabaa marka ay dhallinyaradani sii wax sii bartaan oo kale inaad lacag ka dhigtaan maya lagama yaabo in wax wax lacag ka dhigno waayo een, dadku haddaan ugu bilowno dadkan maadaama ma haystaan waxay wax ku bartaan horey wax u baran lahaayeen waxay wax ku bartaan ma haystaan marka si volunteer ayaan wax ku baranaa insha allah ilaah inta wax ka baranayaan fikirka ah in dhallinyaradan wax la baro oo agoonta iyo kuwa danyarta iskugu jira fikirkaas maxaa la ku keenteen fikirka waxaa ku keenay yacni markaan aragnay bulshada nugu xeendaaban yacni dadka waxbarta oo waxbarashada aada iyo dadka aan waxbarashada aan aadin oo aan awoodin waxaa baahi badatay ama fara badatay bulshada ku boon dadka aan waxbarashada awoodin dadka danyarta ah oo aan awoodin waxbarashada yacni siday kula bixi lahaayeen ayaa nagu ba- nagu kaliftay inaan abuurno yacni dhalinyaro yaryar inaan waxbarno Waaye, ma subaxii oo keliya la dhigtaa mise labada gelin maya dhalinyarada yar ee aan waxbarashada awoodin waxaan u dhignaa subaxii oo keliya hal saac ilaa labiyo tobanka duurnimo waan u dhignaa waxbarashada tooska ah macalimiinta casharada baraya ee, ma kharashaad bay ku shaqeeyaan mise waa dhallinyaro iyagu isku xilqaamay in dadkaasi ay wax baraan maya macalimiinta yacni waxbaraya wax qarasha nagama qaataan waa dhallinyarada isku xilqaama in ayagu ardadan waxbaraan oo ka ajarsadaan oo waxbarasho ay siiyaan kaamil ah imtixaano iyo cashiro loo diro oo ay kasoo shaqeeyaan ma jiraan dhallinyaradaas way jiraan haa arday kasta buugta sii wata maadooyinkiisa imtixaanka waa laga qaadaa marka xilka imtixaanka la gaadho marka sida iskuullada caadiga u shaqaysaan si iskoolada caadigaaba u shaqeynaa haa waay gelinka dambe yaa waxbarta kal kadib waxaa waxbarta dadka dee waaweyn maadooyin kala duwan baa ku baxa waxaa ka mid a soomaaliga ka mid a ingiliishka carabiga xisaabta Waay, bulsho badan baa ku dhegeysanaysa maxaa ugu baaqileen bulshada mirgesan waxaa ugu baaqaya bulshada badan yacni in ay ka faa'iidaystaan oo- oo ay dadka awooda in ay dad ee dadka awooda in ay wax bartaan ama waxbartayba in ay dad badan oo ay jiraan ee aan waxbarashada aan awoodin dad badan oo aan awoodin inay waxbartaan aysan jirin marka inay ugu baaqaan bulshada inay siiyaan yacni fursado shaq- ee fursado waxbarasho oo ay ku baraan dadka waxbarasho kala duwan oo firiya
warbixintii uu magaalada boosaaso inooga soo diray wariyaheenna yuusuf maxamuud yuusuf halkaad kala socoteenna waa v o a dhegeystayaal markaan aan ku yara nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay heestii shankaroon iyo maxamed cumar dalxa
shaxdaagiiya joogto kaymaa biyaha shubeeniyo guusha kaalan dooxo weliyaan shiiraba gelin shaxdaagiiya joogto kaymaa biyaha shubeeniyo guusha kaalan dooxo weliyaan shiiraba gelin oshilaa uga qortiyo shakaal qabaadka feeraha midab shaadir madowyo shaash lagu hareeye oshilaa uga qortiyo shakaal qabaadka feeraha midab shaadir madowyo shaash lagu hareeye amashaaca dunidiyo adcido ooshin joogtaad shaarafteeda leeday amashaaca dunidiyo adcido ooshin joogtaad shaarafteeda leeday shan karoon haweenka ishib waxaan idhaahdaba maryaan kugu shugriyaya shan karoon haweenka ishib waxaan idhaahdaba maryaan kugu shugriyaya shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama markiyaan isla showge sheekaystu kaligay shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama markiyaan isla showre sheekaystu kaligay waa shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaye waa shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaye sharta laga daboolo lagana hay shaydaan waa shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaye waa shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaye sharta laga daboolo lagana hay shaydaan shaxdaagiila daaqo shuqdaa lagu dareersho meeluu roob shanshada dhigay dhex shibaaxinaaye shaxda giila daaqo shuqda lagu dareersho meeluu roob shanshada dhigay dhexshiba xinaaye washalaaw barfaysto midib shiriin la deediyo casarkii shirbayso arshabeelinayse
codkaasi maxamed cumar dalxa iyo heesta shankaroon haddaan intaas kaga nimaadno laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan idaacadda duhurnimo ayaad nagala socotaan haddii aad jeceshihiin in aad fikrad kusoo darsataan barnaamijka fadlan noogu soo dira somaali at v o a news dcom wixii warar iyo warbixino ku seegana waxaad ka heli kartaan bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somaali dcom haatana dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
haddii aan ku horeyno ciyaarihii shalay iyo xalay la ciyaaray ee qaar ka mid ah horyaalada kubadda cagta ee qaaradda yurub xagga ingiriiska kooxda chelsea ayaa keli ku noqotay hogaanka horyaalka ingiriiska kadib markii ay shalay gool iyo waxba uga badisay naadiga westbrom ciyaar ka dhacday garoonka chelsea ee stamford bri waxay ahayd guushii sagaalaad oo ay ka soo hoyso horyaalka premier leaga xilli ciyaareedkan goolka guusha ee chelsea waxaa u saxiixay ciyaaryahan diego costa oo dhaliyey daqiiqadii lix iyo toddobaatanaad chelsea waxay hadda saddex dhibcood ka sarreysaa kooxda ku soo xigta ee arsenal oo sabtidii saddex gool iyo gool uga badisay naadiga stoke ciyaarihii kalena kooxda manchester united ayaa guul muhiim ah ka gaartay kooxda ay hadda ku hardamayaan booska afraad ee tottenham united waxay goolka qura ku badisay u dhaliyey laacibka qadka dhexe ee dalka armeniya henrik metrian wuxuu ahaa goolkiisii ugu horreeyey ee uu kooxda u dhaliyo tan iyo markii uu kusoo biiray manchester weli waxa ay ku jirtaa kaalinta lixaad halka tottenham ay joogto booska shanaad kaalinta afraad waxaa ku jirta kooxda manchester city oo sabtidii guuldarro qaraar kala kulantay naadiga lester oo ku garaacday afar gool iyo laba southampton waxa ay gool iyo eber uga badisay naadiga middlesbrough liverpool ayaa iska khasaarisay fursad ay kusoo tiigsan lahayd kaalinta labaad kadib markii ay barbardhac laba gool iyo laba gool ah xalay la gashay kooxda westham dhinaca talyaaniga kooxda napoli ayaa shan gool iyo eber ku garaacday kalari shalay bolonya iyo emboli ayaa isku mari waayay barbardhac eber iyo eber ah kiyevo waxay laba gool iyo eber uga badisay kooxda balermo yuventus waxay saddex gool iyo gool ku dharbaaxday naadigay isku magaalada yihiin ee torino udines ayaa saddex gool iyo gool uga uwad sheegatay atalanta inter oo baryahan dambe daalaadhacaysana waxa ay xalay laba gool iyo eber ku garaacday genoa caawana waxaa jiri doona laba kulan fiorentina ayaa la ballansan soswolo kulanka ugu adagna waxa uu dhex mari doonaa roma iyo milan labada kooxood ayaa ku wada jira kaalinta labaad oo waxa ay hadda leeyihiin min laba iyo soddon dhibcood horyaalka talyaaniga waxaa sagaal iyo soddon dhibcood ku hogaaminaysa kooxda yuventus dhinaca kale waxaa saacadaha soo aadan la filayaa in lasoo saaro isku aadka wareega lix iyo tobanka ee koobka kooxaha horyaalada yurub munaasabad galabta ka dhici doonta magaalada neyon ee dalka switzerland ayay xiriirka kubadda cagta yurub ee ueva ku samayn doonaan isku aadka sidoo kale waxaa isna lagu dhawaaqi doonaa galabta isku aadka wareega laba iyo soddonka ee koobka labaad ee ugu xiisaha badan yurub ee yuruba league isla munaasabadan ayaa waxaa lagu doodan doonaa qofka sanadka noqon doona laacibka adduunka weeraryahanka kooxda real madrid christiano ronaldo ayaa la filayaa in uu abaalmarintan oo uu kula tartamo ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda barcelona leonel messi abaalmarintan oo lagu magacaabo balon de or waxaa sanad walba qabaqaabi jirtay majalada kubadda cagta ee faransiiska ee france football magazine hase yeeshee lixdii sano ee lasoo dhaafay fifa ayaa la wareegtay oo hadda siisa abaalmarintan laacibka ugu wanaagsan ee adduunka sanad walba ilaa iyo boqol saddex iyo toddobaatan saxafi oo ka faalooda ciyaaraha kubadda cagta guud ahaan ayaa abaalmarintan u codeeya qofka noqon doona laacibka adduunka waxaana la filayaa mid ka mid ah ciyaaryahanada ronaldo iyo leonel messi midkood in uu noqdo dhegaystayaal xubintii ciyaarahana waa naga inta
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha inala socodsiinaya haatanna dhinacii heesaa haddaan jalleecno inagoo gabagabadii idaacadda kusii siqayna waa heesuu ku luuqaya fanaanka guulad axmed
barkay baabte bukaan halisanan baahne kabaydi mahitan tan rabne wacan bilicdanan bafinaaye badadigu beega ar badadigu beega ar badadigu beega bariyahi bogiya barkay baabte bukaan halisanan baahne kabaydi mahitan tan rabne wacan bilicdanan bafinaaye badadigu beega Arbada de Gubega Arbada de Gubega
heestaas dhegaystayaal wuu ku luqeeyay fanaanka guuleed axmed waxa ay gebagabo u ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegaystayaal tan iyo galabta afarta galabnimo waa aniga ismaaciil farjar iyo maxamed cabdi sandheere oo farsamada ahaa oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
yahi bogiya barkay baabte bukaan halisanan baahne kabaydi mahitan tan rabne wacan bilicdanan bafinaaye badadigu beega Arbada de Gubega Arbada de Gubega Bariya hibogiya barkay baabte bukaan halisanan baahne kabaydi mahitan tan rabne wacan bilicdanan bafinaaye badadi gubega Arbada de Gubega Arbada de Gubega bahne kabaydi mahitan tan rabne wacan bilicdanan bafinaaye